imminka waxaynu bilaabaynaa warqaddii bawlos u qoray tiitos cutubka koowaad salaan anigoo bawlos ah oo ilaah addoon u ah ciise masiixna rasuul u ah sida yihiin iimaanka kuwa ilaah doortay iyo aqoonta runta oo ah xagga cibaadada iyagoo rajaynaya nolosha weligeed ah oo ilaaha aan beenta sheeginu u ballanqaaday waayadii hore hortood laakiinse wakhtiyadiisii goonnida ahaa uu hadalkiisii ku muujiyey wacdigii laygu ammaaneeyey sida ilaah badbaadiyaheenna ahu u amray waxaan warqaddan u qorayaa tiitos oo ah wiilkayga runta ah xagga iimaanka inaga dhexeeya nimco iyo nabadu ha kaaga yimaadeen ilaaha aabbaha ah iyo badbaadiyaheenna ciise masiix waa yeellada la doorto sababtaas daraaddeed ayaan kareetee kaaga dhex tegay inaad hagaajisid waxyaalaha hadhay iyo inaad waayeello magaalo walba ka dooratid sidaan kugu amray hadduu mid waliba yahay nin aan ceeb lahayn oo naag keliya qaba oo leh carruur rumaysan oo aan rabsho iyo caasinimo lagu dacwaynin waayo hoggaamiyaha kiniisaddu waa inuu ceeb la'aado sida wiilka ilaah oo uusan madax adkaan oo uusan camal fududaan oo uusan saqraan noqon oo uusan gacan fududaan oo uusan faa'iidada ceebta ah jeclaan laakiinse waa inuu ahaado mid martida soo dhoweeya oo wanaag jecel oo feejigan oo xaq ah oo quduus ah oo iscelin kara isagoo xajinaya hadalka aaminka ah oo ah sidii loo baray inuu awoodo inuu cilmiga runta ah ku waaniyo oo ku canaanto kuwa muranka miidhan ah macallimo been ah waayo waxaa jira caajisiin badan iyo kuwa hadal xun ku hadla iyo qaa'inno oo khusuusan waa kuwa gudan kuwaas afkooda waa in la xidho maxaa yeelay waa kuwa reero dhan gembiya iyagoo faa'iidada ceebta ah aawadeed u baraya waxyaalo aan waajib ahayn inay baraan mid iyaga ka mid ahaa oo nebigoodii ahaa ayaa wuxuu yidhi reerka ratee weligood waa beenaalayaal iyo dugaag xun iyo kuwo cer weyn oo caajisiin ah markhaatigaasu waa run sababtaas aawadeed aad u canaano iyaga inay iimaanka si run ah ugu socdaan iyagoo aan dhegaysanayn sheekooyinka yuhuudda iyo amarrada dadka runta ka leexanaya kuwa daahirka ah wax waluba waa u daahir laakiin kuwa nijaasaysan oo aan rumaysadka lahayn waxba daahir uma aha laakiinse kaskooda iyo niyaddooduba waa nijaasoobeen waxay afka ka qirtaan inay ilaah yaqaanniin laakiin camalladooday isaga ku inkiraan iyagoo karaahiyo iyo caasiyiin ah oo xagga shuqul wanaagsan oo dhan laga nacay iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka labaad ee tiitos dabiicadda masiixiyiinta laakiinse adigu ku hadal waxyaalaha ku habboon cilmiga runta ah odayaashu waa inay feejignaadaan oo dhug yeeshaan oo digtoonaadaan oo ay si run ah ugu socdaan iimaanka iyo jacaylka iyo dulqaadashada sidaas oo kalena habruhu waa inay asluub quduus ah lahaadaan oo ayan noqon kuwo waxanta oo ayan qamri badan addoommo u noqon laakiinse ay noqdaan kuwo wax wanaagsan dadka bara oo waa inay naagaha dhallinta yar baraan inay jeclaadaan nimankooda iyo carruurtooda oo ay digtoonaadaan oo ay daahir noqdaan oo ay gurigooda ka shaqeeyaan oo ay wanaagsanaadaan iyagoo nimankooda ka dambeeya si aan hadalka ilaah loo caayin ragga dhallinyarada ahna sidaas oo kale kuwaani inay digtoonaadaan wax walba nafsaddaada masaal ahaan u tus xagga shuqullada wanaagsan oo cilmigaagana ku tus qumanaan iyo dhuglahaan iyo hadal run ah oo aan ceeb lahayn si midka geesta kaa ahu u ceeboobo oo uusan u helin wax xun oo uu inaga sheego addoommaduna waa inay sayiidyadooda ka dambeeyaan oo ay wax kasta kaga farxiyaan oo ayaan la murmin oo ayaan wax ka xadin laakiin waa inay aaminnimo wanaagsan oo dhan muujiyaan inay si kasta cilmiga ilaaha badbaadiyaheenna ah ammaan ugu soo jiidaan waayo nimcadii ilaah way muuqatay iyadoo badbaado u keenaysa dadka oo dhan oo ina baraysa inaynu cibaado la'aanta iyo damacyada dunida diidno oo aynu wakhtigan haatan la joogo digtoonnaan iyo xaqnimo iyo cibaado ku noolaanno innagoo sugayna rajada barakadaysan iyo muuqashada ammaanta ilaaheenna weyn oo ah badbaadiyaheenna ciise masiix isagu nafsaddiisu u bixiyey aawadeen inuu dembi oo dhan inaga furto uu inaga dhigto dad daahirsan oo uu isagu leeyahay oo ku dadaalaya shuqullo wanaagsan waxyaalahan dadka kula hadal oo ku waani oo ku canaano adigoo amar oo dhan leh oo ninna yuusan ku quursan iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka saddexaad ee tiitos xusuusi iyaga inay taliyayaasha iyo kuwa amarka leh ka dambeeyaan oo ay dhega nuglaadaan oo ay shuqul kasta oo wanaagsan diyaar u ahaadaan oo ayaan ninna caayin oo noqon kuwa ilaaq badan laakiinse dadka oo dhan roonaan iyo qaboobaan ha tuseen waayo innaguba waa baynu ahayn nacasyo iyo caasiyiin iyo kuwo la khiyaaneeyey iyo addoommada damacyada xaaraanta ah iyo raaxooyinka kala duduwan oo waxaynu ku socon jirnay xumaan iyo xaasadnimo oo waxaynu ahaan jirnay kuwo la necbaaday oo iyana midba midka kale necab yahay laakiinse markii raxmadii ilaaha badbaadiyaheenna ah iyo jacaylkii uu dadka u qabay muuqdeen ayuu ina badbaadiyey inaguma uu badbaadin shuqullada xaqnimada oo aynu samaynay laakiinse naxariistiisa aawadeed wuxuu inagu badbaadiyey nadiifinta dhalashadii labaad iyo cusboonaysiinta ruuxa quduuska ah oo uu aad inoogu shubay oo uu inoogu soo dhiibay badbaadiyaheenna ah ciise masiix inaynu innagoo quduus ah laynagaga dhigay nimcadiisa rajada ku noqonno kuwa nolol weligeed ah dhaxla hadalkanu waa run oo xagga waxyaalahan waxaan doonayaa inaad ku adkaysatid in kuwa ilaah rumaysanu ay digtoonaadaan inay shuqullo wanaagsan ku dadaalaan waxyaalahanu way wanaagsan yihiin dadkana wax bay u taraan laakiin ka fogow su'aalaha nacasnimada ah iyo abtirsiinyada iyo murunnada iyo ilaaqda sharciga ku saabsan waayo waxtar iyo micno toona ma leh haddaatan nin bidci ah mar iyo laba waanisid dabadeed ka leexo adigoo garanaya in ninka caynkaas ahu qalloocan yahay oo dembaabo isagoo isxukumay farriinta iyo nabadgelyaynta markaan kuu soo diro artemas ama tukikos aad ugu dadaal inaad iigu timaaddo nikobolis waayo waxaan goostay inaan xilliga qabow meeshaas joogi doono ku dadaal inaad seenaas kan sharciga yaqaan iyo abbolos soo ambabixisid si ayaan waxba ugu baahan dadkeennuna ha barto inay shuqullo wanaagsan ugu dadaalaan caawimaadda loo baahan yahay inayan kuwa aan midho lahayn noqonin kuwa ila jooga oo dhammu way ku soo salaamayaan igu salaan kuwa iimaanka nagu jecel nimco ha idinla wada jirto